أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الرابع والأربعون الشركي أفرتم أفراد أو الشهر تحناغ هاي كتاب أبو شجاع أنكم مدى من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة بقية الأحكام الميراث وما بعده الوصية وأقرب العصبات عصبيالك كأنكدوان بدن الابن واي ثم ابنه واي ثم الأب واي ثم أبوه واي ثم الأخ للأب والأم واي ثم الأخ للأب واي ثم ابن الأخ للأب واي والأم ثم ابن الأخ للأب واي ثم العم واي على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق markan dadkii un ha'arni migelka hay wala dhahalaw rigge e tumungo hoob la gaabi hoob la dheereon tuma ishan un ha'arni iyo dadkii un hatirinay yoon balanta hay todobuu hoob la gaabiyo hoob la dheerayoon tumungun ha'arni iska jershoon hoob bidariiqati lbasti labaatum ishangun ha'arni bidariiqati likhtisaarina tuma i todobun ha'arni lang aslan min haala shaksi yani hurmaan oo angalaan walaas dhoonha ku sheekayni asabaadkaas un hatiriini haan anka dhowaan badan oo dhahalka markii la eraa anka dhowaan badan horta marka kood ibno waay ibno maylig jeeda miidka dhimadi onogii dhalay magilka haay waay kaasa anka dhowaan badan wal usku dhowaan badanaado kor majar waay markii dada wal dhahlaybler asabaad jamu asabatin waay asabaadka macnisha saasu asaba mayling areey وهو الذي يورث ما فضل من المال عصبة ما إلا رايهم أهل فرض إيه عصبة إن شاء الله بين تقول الله هلايان أهل فرض ما إلا راي نصيب مقدر إيه لان لا أو شرقة كقدر نساء والكده هلا أما سمع ربع والكده هلا أم ثلثة والكده هلا أم ثلثان والكده هلا أم سدسة والكده هلا لكن نوع عص نصيب شيء لكساو أهل فرض لا راي عصبة ما إلا راي لان كده هلا لكن خوب والهنهران والهنهر لي قاضا ولا راي عصبة كاسا أصاب الله بفم الميراث وهو الذي يرث ما فضل من المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض المقدرة سهامهم إيه رواه البخاري ومسلم إمام بخاري مسلم ويورينا إمام بخاري إيه لكم سده بغل خنتن إكو حديث كأيك وري إمام مسلم كون اللي بغل إيه تم إشانك وري أمن عباس ما يلكوري رضي الله عنه ما قال قال عليه الصلاة والسلام إلهي رسول شيء مهري الحق الفرائض فرائلك حليليا أو بأهلها أهل شيء حليلي معناه لانك الله هاي حقا لها يسي ويابا إلهي قدري أو مالك مركي ميت كدمد تركيذ كمده فما بقي ولي باقى هذا مركي أهل فرائلك فرضي وقاضان كدب وليها هيره فهو كاس لأولاد رجلين rajulkii inka dhowaa lee dakarin oona dakara casabadiyaa laka jeeda markuun faralka markan sihaa muqadaraa laka jeeda biahlihaa biasxaabihaa waaye taasaa laka weda waaye faliowlaa rajulin dakari markaas markan casabaadkaas lankanka dhow nasabka casabatu nasab madiat casabada casabatu nasab iyo iyo casabad way waha muctiga inshalbahaase casabad haddii nasab ati huwa alcaasibu binafsihi laakiin naftiis wala casabayaa laka jeeda kan hanka dhowaan badan casabada may waa ibno waay meere onoga nasiib shay muqadar mae laakiin way waaha hoola aawshay dhomba qaadadeeb saas way al ibnu yastaqriqu lmaala wakadal banuun la lire hooba aad aawshay yani islaamay ku dhamadi dadkii oo ele wali qaadan walaha ku heli dhon lan maalka dhonga usumaashoe markan casaba lanka hanka dhowaan badan hoob leer hega sharciga la fiiri ibnu sulbiga waay may hakihige ibnuhu ibnu ibnishay hakihige may hakihige markaas kuba derjadii seddaad aawka maydka aawshay ya derjadii seddaad koe derjada kale kihiga obooga koe oo min jihati lab eh uma alakhu may hakihigaase markaas kubaad asal i farac waayo miyaha horeyaan horta asalka yani faracaga ibnigaa horeey ibnu ibniga hakihiga markaas kudib aabbaha iyo yacni uma abuuhu aawshay aawshay may hakigey markaas dhiniga haashid madilan bah nambar ko ayhan mayidka lankaanka dhow aayu akha oo shaqiiga liabaweenka waay mayidkan lahooy la aabe meha ka higeeyey walaalka oo mayidkan la aawka eh meha ka higeeyey oo ibnu akha oo liab i liub eh mayidka ibnu akh oo liab eh uma alcamu calaa hada tartiibi waay camka oo markuun tartiibsantaanle uma ibnuhu waay fain cudimat ilcasabaatu casabaadkaas kullishu hadii la waayo falmowlaa sayidkii waay haddii markuun casabatu nasab dhon la waayo lankun lang nasab shay ee dhahalaw dhon haddii la waayo haddii meel adaa figul qadiimkama hadii la fiiriyo ka jart lan sayid lankun lan lahadlahaaday asal shay lahadlahaay haddii jaroob lankii ha hurooy waay ha hurooy adduunyada biniaadanka is odoonsada jari maaha is odoonsadka biniaadan la islahaado wal oo islaamka ku bilaawday ma islaamka hortiisaa jareen iyo adduunyada dhan odoonnimada muntashirka ee tan liis odoonsadaa liis lee liis milkiisanyi shalay anka dambeyti reer yurub bin asrigan dhow dadka dhoofiyaayeen biniaadan africa laku dhoofi yaa america ilika beeraayay oo sidii erin amal dekado laku dhoofi jari garbu africa lishbon ee laku dhoofiyaay macruuf waay markan maca daalika geekama iska dhakaayanada qaarsho ni de markiya oo odoognimada muntashir etiya diinta islaamka ya ilaahay rasuusha ilahan waxyoodi islaamka may la dagaalamay marka odoognimada la dagaalamay odoongnimada la dagaalamay ini biniaadan biniaag an odoonsan hal aayad iyo hal xadiid oo ini biniaadan la odoonsado sheegaas qur-aanka ilaahay kayaalama jara ilaa yacni alhal allaha ku reebay halkaasma ay almucaamalatu bilmithli taleeraw haddii aad ka odoonsadaan وجزاء سيئة سيئة مثل أذن ولا دونس فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارة إلهي ليواي لكن قرآن إلهي بن آدم الله أدوم إبادك لك بن آدم كحرويو شيء إسلامك هو بعد كفار قال فعيت رقبة مؤمنة قرآن مركز لي معنا دت أن لك إبادة ميل لجيدة ميل ديري جليو هاي بن آدم كأن اللي حرويو لديري جليو تشجيع واي تشجيع لتحرير البشرية واي من عبودية العبودية أدون نما أني أدون بني آدم بني آدم أدون صد يا إسلام كحرية فده أساس درادية باب كي حرنما يا آدم فري ميل أدون نما لها كو غلاين حريري واي ميل ميلن حريري أساس درادية مدون حدي لا الله أصابة النصب لو واي oo lan bini aadin lan bini aadin ee yani nasab shay lan kun lan eh dil waay ma higaasee madun fain cudimat ilcasabaatu casabaadkii hadii la waayo dadkii oo wala dhahalaay casabaatu nasabka hay falmowla sayidkii almuctigu ay ha hureeya lerelanku hooblan horlahlahaadii ilankii ha hureeya hoolashay dhahale saas waay taasna markun sida casabaadka haniska dhowiin oo inisleyin waay taasa saas casabaadka haniska dhowiino oo inisleyin waay casabaadka sa haniska dhowiin oo inisleyin ya saas ya saasna eh wa aqrabu lcasabaati asabyaadka kaanka dhowaan badan al ibnu waay lankoob dhammado onog shay shileysday kutub hoolaa shay dhon onoga dhahle lang onogan haynuma dhahla waay onog shay walaay islahay dhon onog waay macnaaha sharcan wahuwa man laysa lahu xaalu tacsiibi sahmu muqadarun min almujamai calaa tawriihihim waay fayarithu lcasaba tarika kulaha ida nfarada markuu igaarka haddii keli nagada hoola oo dhan ya qaadde way aawshay ku tabi dhan su qaadde hoob aayisda jartoona aada thuminga markii lankamadiisu dhama thuminka ya qaadata walaa heri dhan aw su qaadde waay hoob walaalo shay la jaraan la isla qiibsadaan way waaha adad ru'uus iyo ka qaadayaan oo wali ha ku nagdo oo maa fadala bacda alfuruud in kaana ma uduu fardi saas waay kaasna markuu saasu ibnaga hakiigi uma ibnuhu ibnulibni uma alabu aabbo waay haba aabbaha وثم أبوه واي ثم الأخ للأب واي والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم يهكي ثم ابن الأخ والألقي أنكشي واي للأب أو لنكن لأو شي هاي ثم للعم إذير واي على هذا ترتيب ترتيب تن واي سدو ولايدنا لن شلي قبرت ولايدنا ساعت لي واي قبرت مركز ولايدي أي له saas waay wilaayadana sa meel yar maa in farqeen dhahay uma ibnuhu fain cudimat ilcasabaat falula mutafaasilun هذا كان فاصل كي وشل بيواي فصل كان كان أنا ما يبان فصل إياه إيه وهذه أولك الدري الفروض المقدرة ولا رأوا في الفروض المقدرة في كتاب الله فروض الإلهي كتاب شيء اللي قدري أهل فرلك إيه فرلك اللي قدري آه والثابت بالاجتهاد إلهي كتاب شيء اللي قدري إيه اجتهاد كسونا هذا ميراث الله ما دعس بهذا الجلاه يعني والمقدرة في الكتاب والسنة اللي كقدري إيش اجتهاده يعني مستحقيها أو فوق هذا اجتهاد شو كسونا هذه lamadaba hasligalayang hasligalayang ijmaac heshe ku koyaw walfuruudu almadkuuratu fi kitaab illaahi tacaala sitatu markii unti farad eh muqadar eh nasiib eh oo lang dhammadii tarikidiis lakaga deri ahlu faradna lakaga deri liba deeriyaan litaas farad may kuma dhaaha nis waaye qofkan tarikada nasya amba rubuc tarikada afar meelood haddii likuweel meelo afaraad amba thumun tarakada siyeed meelood haddii likuweel meelo siyeedaad amba thuluthan haddii tarakada sedde meelood lakuweel lama meelood amba thuluth haddii tarakada sedde meelood lakuweel hal meel aw sudus tarakada haddii oo li meelood lakuweel hal meel sudusa lere mehel meelwaa sudus lere likun meelood yaa yaa yaa yaa yaa ahlu faradka walka dhahlaayaan waay sida gaalibka waay ahlu faradka anta walaa ka dhahalayaan likuu meeleed waay fi liaayaati alqur'aaniyati alla ku husi aayadda tobanaad iyo aayadda toban iyo koowaad way waaha aayadda boqol toddobaatan ili min suurati nisaa aayadoogaasaa laka sheegay wasa ta'tii mujaza'atan fii mawaadiciha iyo osha shalgohontaan niinkooyi doonto waay niinkooyin doonto insha allahu tacaala والفروض فروض ذي المق- المذكورة له سي في كتاب الله إلهي كتاب شيء دتيز لكوسي تعالى شأن شيء كرة هذه ستة لواي لفرض واي النصف النصف واي فرض فرض كنسك هاي والربع ربع واي والثمن دتك ذو إسألن قاذا إنين كويدون والثمن ثمن واي سيد واي معنى سيد كان سيد هذا ثمن لره والثلثان ثلثان واي ثلثان كان سيد ميلوت لماذا ميلوت iyo thuluhaan lere waa thuluthu thuluthna hoolaa haddii sed meelood landhig hal meel yaa thuluth lere waa sudusu sudus waay suduskana hoolaa haddii li meelood landhig halka meel yaa mahal meel oo maywahaa yaa masudus lere usuuna ay shale marka uniskii ha ku bilaaba marka fa nisfu nis fardu khamsatin shan qofood iyo nasiibsho muqadarka ee eyi shan qofooda niski walka dhahlaas albintu gabara waa laka dhahlaas qofka haddii dhammada gabartiis shileedii haddii ku taba gabartiisna sa dhahlaas hoola nas iyo dhahlaas oo megel oo ibna aan la jarin ahlu farad waa farad sheena nasu maalkii aawshee ku tabayo dhon yani hoob liska tuutaalay nas iyo dhahlaas hoob megel aan la jarna shileedii etwaay wa bintul ibni tan lamaad ibnigii igaarkii gabartiis waay gabartiis waay bintul ibni lanka dhamadi ariishay gabarti dhalli obooshe waay hoob shileediya nagatiyeen oo yacni gabar kale oo welad sulbina an roogna megel oo ibnul ibni kale an la jarna hoolanas iya dhahlaasiyeen wal ukhtu walaali waytan seddaad min alabi aawki wal ummi aad heshe ahaad walaalo shaqiigada ee lankan dhamadi lahooyo li aabe tan e waay lankan dhamadi lahooyo ili aabe tan eh lahooy ili aab mayidka dhamadii aawkii aada gabarti lahayti hoob wal kale megel eye la dhaladay la roogon anjarna hoolagii walaalshe nas iyo dhahlaasiyeen wal ukhtu walaal waay walaal oo min alabi ombo tiila aawkaa ila aada hayti hoob luwaay tiila aawka hayti hoob roogdiyaan saas oo kalena sawalka dhahalaasa shantan yo walka dhahalaayaan waaye wa zawju zoodkii yaa farad shay-ay idaa lam yakun macahu waladun haddii welad zoojki hartagii haddii habartiis dhimata onog habar oo habartiis dhaaftina injarna oo way waahan zawjadiis dhaafti uslee ku dhali lankalee ku dhaliiba usuuna habartiitiis hoolagiis yanas yawa dhahalee shantan qofood yanis walka dhahalayan fanisfu niski fardu khamsatin shan farad shoowaay albintu fardulbinti gabarti farad sheewaay oo sulbiga ahaaytay aawka dhali waay liqowlihi tacaalaa ilaahay goolshayaana daliilinge wa in kaanad haddii ahaatay bintidii waaxidatan haliinto haddii ata falaaha maylata annisfu nisalet suuratu nisaa saas waay wakadalika bintulibni gabartii igaarkii gabartiis waay qiyaasan calal binti gabartalan ku qiyaasa bilijmaaci qur-aanka binti la sheegay bintulibnigan bintida la heleelay raasi markaas walukhtu walaal waaye tan saddexaad min alabi aaw iwal ummi aha heshay ahaati waay ukhtu shaqiiqa mayidkan dhammadii lahayti waay taasna may daliilin ahaha uktadaas oo shaqiiqade wal ukhtu ukhtu waay oo min alabi lanka dhammadi aawka le eh haddii bayaan idanfarada takas haddii firdi nagat waay oo way waaha oo kishileedianagatiliqowlihi tacaala wa in imru'un halaka laysa lahu waladun ilaahay saasa ihi qof haddii hilaagsamo weladna inay sugnaan walahu uqtum walaalna usleeyi hal gebr oo isla dhalati leeyi oo liabe falahaa maylata nisfu maa taraka walisku tabinis iyo walmuraad walukhtu ukhtudan walaalanku muraadohay min alummi wal- min alabi walummi waay oo ukhtu min alabi waay faqad halaka maata waay qur-aankasi sheego wazowju wanisu niski fardu zawjin zoodkii fardashay waay idaa lam yakun macahu zoodki macashay waladun haddii injarna haddii waladba zoodkii haddii waladba aan la jarna waay ha haddii use waladba aan la jarna walad haddii use aan la jarna idaa lam yakun macahu waladun haddii walad aan la jarna warubucu rubuc maaha welad haddii aan la jarna Ya- ida zoodkii habartiisaa dhamatay habartiin onogma dhaafna waa maalkii sheenas iyaa dhahlay macnisha saasu ilaahay goolshee daliilan ee meere walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna waladun ismayletiin hadii rigetiin nisfu maa taraka aswaajukum haweenkin iyo naagiyaalkin wali ku tabaan oo ku dhimadaan nasjo iyo letiin ida in lam yakun lahunna eh, waladun haddiiba haweenka walad inay suganayn fain kaana lahunna waladun falakum rubucu rubucu waay markaas Xus- xujbun xurmaanga nuqsaanga la geliye rubuc yaa la deeray yani niskiya ku tabay rubucseeda markaas warubucu rubucgii far- faradka lamaad rubac ma hayne warubucu rubucgii fardu ithnayni lama qofood farad show azowju fardu zawji zood farad shay waay oo macal welad zoodka haddii welad an la jarna islaanto welad an dhaafna onog an dhaafna walba an dhaafna may arni eh, nisa dhahlay ma hayne hoob yaa welad dhaaftan may dhahlay markaas markaasay may dhahlay rubo oo dhahlay farashey naskii ku tabay xuj- wal xi- xijaabe xijaab nuqsaan ee la geliye marka may deereeyihiin rubaca la deersiye rubaca la deersiye hooba ma ashay welad ay waay wal wa- wa zawju fardu zawji zood farlashay waaye rubagi ay isku leh eh, zood macal waladi waaye oo waladul ibni walad amba waladul ibni waaye haddiiba usla jar waaye wa zawju fardu zawji zoodkii farlashay waaye zoodkii farad sheey rubucgii waa rubucu rubucgii fardu ithnayni lama farasho waay lama qofooda walka dhahlaas ruba azowju zoodaaf walka dhahle macal weladi welad macashay haddii ahaadi oo naagdis ku tabti oo waladul ibni ibnigii weladshay haddii macashay ahaadi waay weladu sulba amba ibna weladshi haddii usa la jaro oo naagdi igaarshe irgaar dhale wa huwa fardu zawjati zawjidii farad sheewaay rubuucgii naagdii farad sheewaay yeen wazawjaati fardu zawjaati naagyaalkii badnaayen fardashow maa cadami lweladi welad haddii la waayo oo weladi libni maa cadami weladi libni ibnigii weladshi haddii la waayo farad mayo rubac mayo walka dhaxleeda lamada gofood hartigi haddii habartiis onog ku tabta ru- nis ha ku tabe rubac walka dhaxle am weladu sulba am weladul ibna haddii ha ku tabta wahuwa fardu zawjati naagda ama naagyaalka badan haddii hal naag gabi iyo haddii naaga badan gabiiba maa cadami lweladi weladkii cadamshay waa maa cadami lweladi oo weladi libni saas waa weladulibnagi waay liqowlihi tacaala haddii use haweenkana rubacaasay ku dhahay ogow ma e macnishe islaantuun hal rubacasi haddana tankeel rubacasi ma e rubacagaasaan dhahay waay fardu zawjati zawjada faradshe abu zawjaati ama zawjaadka badan faradshe oo yar rubacage ameew ma adamil welad haddii hartisho oo onog unku tabno weladu sulbi eh oo weladul ibni haddii weladul ibni unku tabno liqowlihi tacaala fain kaana lahunna haddii weladun leeyin falakum isin mayletiina arrubuucu rubuuc yaalati haweenki haddii weladku tabaan isin rubaca walka leetiin mimaa tarakna waliyku tabaan hesho kaletiin min bacdi wasiyatin wasaayidi bacdisha yuusiina biha yoo dardaarmeen ow deynin bacda deynin walahunna yoona may leeyina haweenkii arrubuuc naagogi rubaca leeyin mimaa taraktum wali isin rigia ku tabtaan in lam yakun lakum waladun haddii isin welad basiinka sugnayna ku tab waab isin welad ku tabtaan yoo thuminga seedaan rubac iyo lagu wedee وثلثان ثلث والثمن ثمنك فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن وقص هدي أو شك لكن مغلق هاي دمد إسلام تيس كتابا بإسلام دمبادو كتابا ee, onogna usudhalin rooga amba onog usudhal onog dhalin rooga yoona thumunga walka dhahlaya thumun waa farashoo thumun waay waa thumunu thumunki fardu zawjati naagdi farashee waay waa zawjaati naagyaalkii badanayan farashoo waay maca alwaladi waladkii macashey yaa ka dhahalayaan thumunka haddii onog ku tabi waay hartagi oo waladul ibni ibnigii waladshey macashey yaa thuluth dhahalayaan haddii oo onogshay onog dhali rooga sumunkana ha sheegnay siyeed meeloo tarikada dilika dhaka hal meel waay kaasaa lere kaasna ilaahay goolshee sheegi fa in kaana lakum rigyala la hadlo ahay haddii isan siin ahaad waladun onog haddii siin ahaad falahunna haweenkii kiin may leeyna hoolay ku tabtaan athumunu thumunga kaleemi maa taraktum waliisun ku tabteenga kaleeng saasaa leri wa thuluthaani thuluthaankana fardu arbacatin afar farashoo afar qofoodaa thulitaan walka dhahalaya sida meelood hoolama dilika dhaka lama meelood datagaadoo afaru albintayni lama gebrood wa bintay ibni igaarkii lamiis gebrood walukhtayn lam walaal min alabi walummi aabbi i hooyo le-e mayidka walukhtayni lama gebroodo walaal ah oo min alabi aawka le-e lankun shan afartan qofood yaa walka dhahalayaan ahlu thulitaan waay binteen maylika jeeda miidka dhamadii lama gebroosu dhale mar waa ha qur-aanka sheegay maka sheegay he gebro fa in kaana tathnatayni falahuma thuluthan mima tara qur-aanka madilay gebro haddii ayin waa yuusiikum ullahu fi awlaadikum lidakari mithlu hadil unthayni fa in kaana yani qur-aanka markiisu sheegay haddii haliinto ete falaha nisfu yalla hayre ogda fa in kaana tathnatayni fawqa thnatayni fawqa thnatayni lami walku badan haddii ayin qur-aanka may sheegay he qur-aanka mayka sheegay haddii ayin fawqa yuusiikum ullahu fi awlaadikum lidakari mithlu hadi lunhayn fa in kuna nisaan fawqa thanatayni falahuna thuluthaa ma taraka walimaydka kutabi thuluthaan shay leegma lerne haddii sulbe ayin waay haddii bintu sulbeed haddii bintu sulbin haynee bintul ibna oo lame ayin yoona saas oo kale waay haddii bintu sulbadii meel kuma god lama gebrood aadi awka le maydka haddii roogaan oo walkale reebawna lahayn yoona thuluthaanga ka dhahlayaan wakadalika haddii lama ukta oo yoona aawka le aadi aawka ay lahaane aawka le ayn yoona thulisaan walka dhahlayan afartaas walhaad ya walka dhahlayan thulisaanka afartaasa walka dhahlayan waay afartaasa walka dhahlayan wa thulithaani fardu arbacatin afar farashow arba albintayn lamadii gabrood oo bintu sulbiga haaya oo lanka dhamadii dhalay wa bintay alibni igaarkii lamadiis gabrood ee walka dhahlayan walukhtayni lamadii gabrood oo lamadii walwalaalood oo min alabi aw walummi aha hesho ahaaday maydka dhamadii la aabi la hooye eh walukhtayni lamadii ukhta oo min alabi aawka heshay ahaadeen oo maydka aawka la eh haddii oo meelo akhna roogna oo liabe ukhta liabaween ana anjarna waay waa thuluthu thuluthkii aha fardu ithnayni sida meelood hal meel ay walka dhahale tarakada masel meelood lakweel hal meel ay gaadde lamig walka gaadaas aha oo maydkan dhali idaa lam tuxjab haddiiba lin xijaabna xujubu نقصان لنجرين وجب نقصان إلى سدس يهدي لنديرسل سدس كما ديجي وجب نقصان كما سيأتي لأنه إلهي مهري فإن لم يكن له لا فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه ثلث وارث هدي ما يتقدم ذي ونق نضافنا آيسي أو شيء دحلايان aadama leta thulusan leta awkana asabi nagde saasa laka sheegay qur-aanka qiyaas ahaan asabanimada awk meeli lanku fahme waa thuluthu thuluthki fardu ithnayni lama farashe waay alummu aadi farad sheego idaa lam tuxjab hadiiba lan xijaabne oo thuluthka lanku xijaabni waay macnaa wal usu dhali lan miidkan dhamadi ma roogaan walaal tacadudiina ma roogaan onog langa dhamadi weelaawa ee aaysa roogda aada maalkii shay thuluth yeegaadaas wa huwa thuluthka lil ithnayni lama ifo saacidan walku badan iyo walka dhahalayan oo min alikhwati walaalyaala iwal akhawaati kuwii balaantaha iyo kuwii megalkahay kumade min waladil ummi oo waladul umki heshay ahaaday waladul ummaa la raa meydka dhammaday onogay aada le-ee haddii aadi aawka megal i bilaan iska jarsho mushtarag waayo yacni megal i bilaan maa inshal fiiriya isku shee dhahlaayaan haddii badadaan markooba tacadudaan badadaan thulutha walka dhahlaayaan haddii tacadudku ku bahaanna may walka dhahalaayaan sudusa walka dhahalaayaan haleenku haddii nagad waayo qur-aanka sida sheego وهو ثلثكي للاثنين لما نصيب شو إفا ساعدنا لما والكبضن أو من الإخوة والالك مغلق هاي إيوال أخوات والالك بلانتهاي من ولد الأمي aadi wiladsheenna waay maydkan dhammadii la aadis waay walaalooshey oo migilki bilaanto aada le eh aada le waay liqowlihi tacaala ilaahay goolshee daliilanga fiihim yo ari fa in kaanu haddii ayin waladul umka ikhwada oo la aada e maydka akthara min daalika haddii haliinka ku badadaan fahum shurakaau fi thuluthi thuluthkaa shirka ka ayin thulutha walka dhahlaayaan waa sudusu sudus sudus may la raayi isuuna sudus ay walka dhaxlee sudus may walka dhaxlay faradu sabcatin todoba qofood farashow todobai walka dhaxlaase sudus isuuna fa faahi doon insha allahu tacaala wallahu subxaanahu wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu